alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqin wlaa cudwana ila clى الظaalimiin وأshhadu an la ilaha ilا اllah waxdahu la shariika lah وأshhadu ana muxameda cabduh وrasulh allahuma صli عlى muxamedi وعlى alihi وasxaabihi wman tabcahm bإxsani ilى ywm اdin ama bacd ikhwani fi llah darsigeeni shaksiyat almara almuslima waxaynu weli ku dhex jirnaa baabkii ugu dambeeyey oo ahaa gabadha muslimadda sida ay ula dhaqmayso mujtamaca oo dhaqanka islaamiga xaqiiqatan waa baab aada u dheer marka darsigii saddexaad baynu ka qaadanaynaa iminka baabkaas waxaynu soo gaarnay qodobka sideed tobnaad oo oranaya tajtanibu dhanna saw dhannu suu dhanniga xun suu dhanni waxaa la yihahdaa qofka inaad wax xun ka malaysatid ummaddii maanta rag iyo dumarba suu dhanni baa lagu ibtileeyey qof islaam aad arkaysaa oo wax uusan aaminsanayn laga aaminayo aada moodid ummadii qofka qalbigiisa inay gelayaan oo uurkiisa waxa ku jira iyagu ay og yihiin markaase waxay kuleeyihiin hebel saa iyo saasuu aaminsan yahay haddii qofkii la waraystana waxaad arkaysaa isagoo le waxaan ma aaminsani oo shaqo kuma lihi haddaba marka suu-u dhanni baa la yidhahdaa amase inaad qofka walaalkaaya erey ka maqashid ereygii markaas uu suurtagal tahay ereygaani inuu macnihiisu noqon karo macno wanaagsan oo si haddii loo fasiro wanaagsan xusnu dhanni lagu xambaari karo waana sida asalkaa dadka islaamkaa laga rabo inaad qofka walaalkaaya markaad erey ka maqashid rag iyo dumarba aada maxmal wanaagsan u raadisid oo waxa weye aada ku xambaartid sida wanaagsan ee aadan u raaraadin sida xun marka soomaalideenna haddii aynu khaasatan fiirino dhaqan waxaynu u leenahay iyo dabeecad inaynu qofka ereygiisa aynu dhanka xun ka eegno ee aan marnaba laga eegin qofka dhinaca wanaagsan waayo sababtu waxa weeye dhibaatada waxaa keenaya ummadda dhibta dhex taalla iyo mashaakilka ayaa ku xambaaraya haddii aynu laftigooda xusnu dhanni aynu ku xambaarno waayo ummaddii dhibaata ka badatay oo waxa weeye maanta waxaynu ku dhex jirnaa mashaakil iyo fitan marka qofkii hadlada hadalkiisii si xun baa loo fasiray wa qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kahiira min addan ina bacda adanni ismu kuwii ilaahay rumeeyeyow ayuu yihi ilaahay ka dheeraada ijtanibuu ka dheeraada dhanniga ka dheeraada kathiira min adhanni dhanniga faraha badan oo meelo badan oo aada wax malaynaysaan ka dheeraada marka dhannigaasi ama caqiide ha noqdo ama camal ha noqdo ama qowl ha noqdo ama wax aad ilaahay ka malaysanaysid ha noqdo ama wax aad ka malaysanaysid qofka walaalkaayo oo muslimkaa ka dheerow dannigaba sidaada oo maxmal wanaagsan ku xambaar oo wax wanaagsan qofka ka malayso intaad qofka uurka u gelin lahayd wax xun marka imisaaynu arkaynaa dad inta ku murmaya hadal oo ku doodaya ama isugu caroonaya hadhow markaas qofkii markii la waraysto oo waxa weeye dhinac kale u fasirayo oo leeyahay anigu hadalkayga saas ma ahayn saasuu ahaa ama ma aaminsani waxaan layga malaystay oo shaqa kuma lihi wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam iyaakum wadhan war waxaan idiin kala digayaa idinka iyo malaha fa ina adanna akdabu lxadiid been tan ugu badan weeye dhannigu waayo qofkii haddii aad tiraahid saasaan u malaynayaa hebel waa saas saasaan u malaynayaa dee malahaagii waa been wey been baad ku dhacaysaa waxaadan hubin oo aadan garanaynin oo aadan aqoonin ayaad qofkii muslimka ahaa u tiirisay haddaba nebigu wuxuu ku tirinayaa xadiidka oo muttafaqun calayha inuu dhannigu yahay waxa weeye akdab alxadiid ay dhanniga xun weeye laakiin inaad qofka wanaag ka malaysatid waa min maxaasin shariica inaad waxa weeye maxmal wanaagsan iyo xusnu dhanni aada ku xambaartid xataa ilaahay inaad wanaag ka malaysatid baa la rabaa waayo xadiid xadiisulqudsiya ayuu ilaahay ku leeyahay anaa cinda dhanni cabdii bi anigu waxaan ahay addoonkaygu wuxuu iga malaysto haddii aad wanaag ilaahay agtiisa ka malaysatid wanaaggii baad helaysaa haddaad ciqaab iyo cadaab malaysatidna dee wixaad malaysatay baad helaysaa sidaas daraaddeed ayaa waxaa loo baahan yahay akhawaati in qofka xusnu dhanni la isku xambaaro oo in badan baad arkaysaa dumarka khaasatan inay isugu caroonayaan ama ku kala dhimanayaan wax aan waxa weye qofkii kalaba aaminsanayn oo ay iska malaysanayso tii kale uurka gashanayso oo markaa ula colloobayso tii kaloo walaasheedahay bal hadda raggii baaba u batay oo rag iyo dumarba nas'alu llahi asalaama walcaafiya ilaahay baan weydiisanaynaa inuu ilaahay inaga maalgeliyo waayo sababtu waxa weeye xaalad aad iyo aada u xun weeye in waxa weeye qofkii walaalkaay ahaa aada xumaan ka malaysatid oo waxa weeye aada marnaba ay qalbigaaga kusoo dhici weydo wanaagga iyo waxa weeye dhanka khayrkaa inaad ka eegtid oo ereygiisa aad ku fasirtid dhanka wanaagsan haddaba axaadiistaa waxayna barayaan iyo aayaduba inaynu isaga dheeraano suu dhanni dhanniga xun inaan isaga dheeraano waxa uu yihi akraja cabdrazaq can cabdllahi ibni cutba can ibni mascuud qaala wuxuu yihi samictu cumar bna khadaab radia allahu canhu cumar bna khadaab ayaan maqlay oo odranaya ina naasan kanuu yu'khaduuna bilwaxyi fii cahdi rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam cumar bna khadaab waxa uu leeyahay dadka xilligii nebiga qofkii waxa weeye khalad iyo waxa weeye khada ku dhaca ama waxa weeye uurka intuu wax ku qarsada afka wax ka sheega waxyigaa kusoo degi jiray oo waxba lama qarin karin waayo qofka qalbigiisa ilaahay un baa og nebiguna ma ogeyn inaguna ma ogin wa ina alwaxya buu yihi qad inqadaca waxyigiina waa go-ay wa inamaa naakudukum alana bima dahara min acmaalikum annagu hadda waxaan idiin qabanaynaa daahirka wixii aada muujisaan qofkii wanaag noo muujiya oo khayr muujiya khayrkaasaan ka qaadanaynaa oo aan kula dhaqmaynaa oo uurkiisa geli mayno qofkii xumaan muujiyana xumaantaasaan u qabanaynaa oo uurkiisa geli mayno marka wuxuu leeyahay cumar bna khadaab ina asariirata qofka waxa weeye uurkiisa hada yaraado isaga uurkayga wanaag baa ku jire annagu daahirkaan xugminayna hadalkan cumar ibna khadaab radia allahu canhu waa hadal saxiixa adiga qofka uurkiisa ma geli kadhid waxa ku jira oo ma oran kadhid hebel saasuu aaminsan yahay oo hebel saasuu ula jeeday hadalka adiga daahirka hadalkiisa unbaad xukmin kartaa haddii qofka hadalkiisii uu khada' yahay waad u caddaynaysaa inta horta aadanba adigu ku xukumin inuu qalbigiisa saa ula jeeday haddaad aragtid hadalkiisii inuu khada' yahay waad u caddaynaysaa oo waxa waad weydiinaysaa istifsaal baad ka weydiinaysaa waa la waraysanayaa oo waxaad leeyahay hadalkan maxaad ula jeedaa haddii markaa uu caddeeyo inuu hadalkiisa saa iyo saa ula jeeday waa laga aqbalaya maadaama qofkii uu muslim yahay inagu odhan mayno oo kula doodi mayno saasaad ula jeeday oo uurkaaga saasaa ku jirtay waad arkaysaa bilow-aamiga maanta in badan baa dadkii muslimiinta waxaad ku arkaysaa soomaali iyo keyrkeedba qof baa erey odhanaya markaasuu wuxuu leeyahay ereyga aniga saasaan ula jeeday markaasaa laga diidayaa oo waxaa la odhanayaa maya saasaad ula jeedin war hadda aduu caloosheedii uurkayga ma aad gelin rabbigii subxaana qaadirkaayoo qalbigayga daalacanayeyna ma tihid aniguna waxaan ku leeyahay hadalkan saa ulama jeedin waajib marka waxaa kugu ah inaan sida anigu aan kugu fasiray aad u qaadatid oo aadan hadalkii adigu aadan u fasiran sida aad rabtid waayo haddii kale waxaad ku dhacaysaa walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaadan cilmi ulahayn baad ku hadlaysaa markaad qofka qalbigiisii geshid oo adigu aad tiraahid saa iyo saasuu ula jeeday hadalka oo saasaan waxa weeye ugu xambaaraya hadda waxaad ku hadashay waxaadan cilmi ulahayn oo allihii subxaana qaadirka ahaa keliya og yahay haddaba qofkii isagu khayaano wada oo hadalkiisii intuu si u dhigay hadhow haddana yidhaahdaa saa ulama jeedin ama saanaan ula jeeday daahirka ayaan ka aqbalaynaa wa ilaa wixii uu caloosha ku qarsaday isaga iyo ilaahay baa ku xisaabtamaya waayo sababtu waxaynu ognahay oo aaminsannahay qof walba oo muslima hadalka uu ku hadlayo iyo waxa uu ku dhawaaqayo iyo waxa calooshiisa ku jira allihii subxaana qaadirkaabaa og malaa'ig baana garbihiisa saaran oo qoraysa maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid buu yidhi ilaahay wax uu qofka bilow aadmigaa carabkiisa kaga dhawaaqaya ma jirto ilaa haddii uu ku dhawaaqo waxa weeye waa la qoraya oo waa maktuubun calayhi oo waxa weeye malaa'ig baa qoraysa haddii uu marka khayr kuu yahayna fa khayr haddii uu shar kuu yahayna fa shar waxa weeye adun bay ku sugaysaa malaa'igtu wax aadan ku hadnin kaa qorimayaan wixii aada caloosha kuugu jiray cidna kaa qori mayso waayo ummaddeennan ilaahay waa u cafiyey waxa weeye xadiithu nafsi naftu waxa ay ku sheekaysato ilaa qofku inuu ama camal sameeyo ama uu qofku markaa waxa weeye uu ku hadlo marka waxaa loo baahan yahay qof walba oo muslimahow hadalkaaga ilaali hadalka aad ku hadlaysid marka hore ka feker qofka caaqilka ah oo caqliga leh waa qofka hadalkiisa ka fekera oo inta uunan ku hadlin hadalkiisa ka fekera taas unbaa badbaadaya maanta waayo sababtu waxa weeye ummaddii waxaa ku dhacay waxa weeye jiro qalbigii baa laga wada jiran yahay oo waxa weeye maaragtay hadalkii si kalaa loo fasiraya marka waxaynu u baahan nahay ama diin ha noqoto ama ha noqoto wax kale oo mucaamalaada ereyga aynu ku hadlayno waa inaynu ka fiirsanaa waayo nebigu wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo inoo caddaynaya hal kelimad qofka inuu ku halaagsami karo hal kelimad oo uu ku hadlay inuu qofku ku halaagsamayo oo ilaahay ugu caroonayo oo waxa weeye aakhiro uu naar ku tegayo qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam ina arajula layatakallamu bilkelima min ridwaani illahi ma kaana yadunnu an tabluqa maa balagat qofku waxa uu ku hadlayaa buu yidhi nebigu kelimad buu ku hadlayaa ilaahay uu ku raalligelinayo oo uuna u malaynaynin kelimaddaasi inay gaarayso meesha ay gaadhay yaktubu allahu biha ridwaanahu ilaa yawmi yalqaah ridwaanahu ilaa yawmi yalqaah ilaahay baa raalli ahaanshihiisa u qoraya ilaa iyo maalinta qiyaamaha uu la kulmayo ay kelmaddaasaa ilaahay kaga raalli noqonaya waa kelima qofkii wuxuu ku hadlayaa kelimatu xaq oo wanaagsan oo ilaahay ka raalli yahay ayuu ku hadlaya ama dadkiibuu gaarsiinaya ama waxa weeye isagiibaaba ku hadlaya meeshii looga baahnaa bilcagsigeeda marka aynu u fiirsannaha haddii qofkaas ridwaankii ilaahay loo qoray oo ilaahay ka raalli noqday oo uu janno ku galay bal u fiirsa kan kalena kelmadda halaagaysa wa ina arajula layatakallamu bilkelima min sakhat illah maa kaana yadunnu an tabluqa maa balagat qofku waxa uu ku hadlayaa hal kelimad oo ilaahay uu ugu caroodo oo ilaahay caradiisa ilaahay carogelisa kelimada ama kufriya ama waxa weeye kelimad xun ama waxa weye kelimad markaa isagu uula jeedo isaga kaftamaya hadduu rabo laakiin istihzaa diintii ilaahay buu ku dheeldheelaya qof islaama buu tanqiisinaya qof islaamuu ku dheeldheelaya qof islaamuu xamanaya dhibaatuu u geysanaya mashaakil maa kaana yadunnu an tabluqa maa balagat meesha ay gaadhayna ma u malaynayn inay gaarayso yaktubu allahu bihaa sakhadahu ilaa yowmi alqiyaama ilaa yowmi alqiyaama bal fiirso ilaa iyo qiyaamaha caradii ilaahay baa kaana loo qoray haddaba ikhwaanii fi llahi wa akhawaati xadiidkaa oo saxiixa waxuu inoo caddaynayaa inaynu kalaamka hal kelmad in lagu halaagsamayo hal kelmad oo qofku ku hadlay ayaad ku halaagsamaysaa oo dhibaato iyo mashaakil imaanaya sidaa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay inuu qofku ka fiirsado kelmadda uu ku hadlayo kelimatu xaq markaad ku hadashidna waa bilcagsigeedo allihii subxaana qaadirkaabaa kaaga raalli noqonaya oo janno iyo wanaag baad ku tegaysaa haddaad kelimad baatila ku hadashidna waxa weeye cadaab iyo halaag iyo dhibaato ayaa lagu kasbanaya haddaba qof walbow carabkaaga ilaali qof walbow carabkaaga ilaali waana inoo imaanaysaa oo waynu ka hadli doonnaa waxyaalo badan oo carabka dhibaatadiisa uu keensanayo haddaba qofka muslimkaa waxaa loo baahan yaha rag iyo dumarba inuu ka fekera waxa uu ku hadlayo iyo waxa uu qofka walaalkiisa ka malaysanayo iyo wuxuu qofka walaalkiisa ka sheegayo inuuna iska ilaaliyo waxyaalaha beenta ah oo kedibka ka dheeraado weliba khaasatan waxyaalaha maanta aad iyo aad beenta u noqotay qofkii wuxuuna hubin inuu iska sheegayo kafaa bilmar'i kadiban an yuxadditha bikulli maa samica buu yihi nebigu qofka been waxaa ugu filan inuu isaga hadlo oo ku sheekeeyo wax walba oo uu maqlo war qof maanta hadduu hadal kuu keeno oo ku yidhaahdo hebel baasaa yidhi ma bannaana inaad cid kale usii sheegtid oo aad faafisid oo aad hadalkii gudbisid ilaa inaad horta ogaatid hadalkaani inuu saxiix yahay markaad ogaatid hadalkii inuu saxiix yahay waa inaad ama asturtaa ama isagii ula noqotaa oo taradaa hadalkaana lagaa sheegay ma xaq baa mise waa baatil caddee hadalka wa ilaa haddii kale waxaad noqonaysaa min alkadaabiin waayo wax walba oo laguu sheego haddii aad sii nashrisid oo qiilo waqaale aada noqotid hadalkaasi meel walba uu gaaro dembi baad ku leedahay kan maanta dadkeenna min alkadaabiin noqonaya oo qof walba hadalkii uu maqlay mashriq iyo maqrib u kala tuuraya oo intuu taleefona diro meel walba gaarsiinaya ama waxa weeye intuu meel ka akriyo oo kalaam beena ku sheekeeyo bu wuxuu ku leeyahay internetkay ku qoranta masder buu noqday oo waxa weeye wax soo qorayba lama yaqaana see baad uga dhiganaysaa masder oo aad u leedahay internetkay ku qoranta kan qoray ma beenlowba ma khaa'imba ma faasiqba lama garanayo keliya waxa weeye internetkay ku qoranta waa min almasaa'ib waxyaalaha casrigan cusub aynu aragnay oo dhibaatada ah oo mashaakilkaabay ka mid tahay inuu qofkii been intuu dadkii isaga sheekeeyo uu hadhowna masder uga dhigo oo yidhaahdo halkaasay ku qoran tahay wax soo qoray ma yaqaan cid keentay ma yaqaan waa kadib unbuu isagiina dabaalanayaa walciyaadu billah haddaba qof walbow hadalkaaga ilaali oo carabkaaga ilaali nebiga calayhi salaatu wassalaam mucaad ibni jabel markii uu la dardaarmay oo wanaaggii oo dhan u sheegay oo albaabadii khayrkao dhan uu tiriyey wuxuu yidhi alaa adulluka bimalaaki dalika kulli war miyaanan kutusaynin wanaagoo dhan kan isku hantay qultu belaa yaa rasuul allah ii sheeg ayuu yidhi mucaad markaasuu wuxuu yidhi mucaad carabkiisuu nebigu qabtay markaasuu wuxuu yidhi kufa calayka haada war kan iska qaba carabka iska qabo markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah wa innaa lamu'aakhaduuna bima natakalamu bihi ma naloo qabanayaa waxaan ku hadlayno fakiladka ummuka buu yidhi nebigu yaa mucaad hooyadaa kaa gablantaye wa hal yukabu annaas war dadka ma waxaa loogu tuuraa calaa manaakhirihim sansan dadka waxaa loogu ridaa naarta ilaa maa xasaa'idu alsinatihim ma wax kalaaba naar lagu gala naarba waxaa lagu gala waa waxa carabkaagu uu keensado xadiid kale nebigu wuxuu ku lahaa waxa ugu badan akthar maa yudkhilu naar naarta waxa lagu galo waxa ugu badan alfamu walfarj waxa weeye carabka iyo farjiga zinada iyo xumaanta lagu dhacayo haddaba akhawaati fillaah qof walba u is ilaali oo waxa weeye naftaada ka feker oo carabkaaga ka adkow oo carabkaaga ha ka dhigin saliidun cala almuslimiin muslimiinta inaad ku sii daysid oo midaad xamatid iyo midaad caydid iyo midaad wax ka sheegtid ummadda ilaahay ha ka dhigin khaasatan waxaa ugu sii daran dadka culummadaa carabkaaga ka hayso dadka culummada ah oo diinta ilaahay u adeegaya khaasatan kibaaru alculamaa culummada waaweyn dhallinyarada iyo waaba ka sii duwan yihiin waayo culamaa ahlusunna oo culummada waaweyn oo dadka sunnaha ugu yeeraya oo diinta baraya carabkaaga ka hayso haddii aad tahay qof naftiisa doonaya inuu badbaado qodobka sagaal iyo toban waxaan ku soo qaadaynaa tumsiku lisaanaha can ilgiibati wannamiima gabadha muslimadda ragguna waa la mide waajib waxaa ku ah inay carabkeeda ka haysato algiiba kiibada wannamiima iyo isku diridda kiibada waxaa la yidhaahdaa tacriifteeda nebigaa inoo carifay waa la weydiiyey oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii ayuu ku caddeeyey atadruuna malkiiba ma garanaysaan kiibada markaase waxay yidhaahdeen oo u caddeeyeen kabacdi markii la weydiiyey markaa nebigu wuxuu yidhi allah wa rasuulu aclam markay yidhahdeen dikruka akhaaka bima yakrah kiibadu waxa weeye inaad walaalkaa ku sheegtid wax uu dhibsanayo walaalkaa inaad ku sheegtid wax uu dhibsanayo oo qofkii ama ha kula joogo ama ha kaa maqnaado waa isku mid soomaalidu kiibada waxay u yaqaaniin qofka maqan oo wax laga sheego waa khada qofka isagoo kula jooga oo kula taagan haddii aad wax ka sheegtid oo waxaa dhibsanayo waxa weeye waa kiibo waayo sababtu waxa weeye xumaantaas aad ku sheegtay wuu dhibsanaya xumaantaa markaa nebiga way sii weydiiyeen saxaabadii waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow haddii waxaan aan ku sheegay walaalkay uu yahay ka waran waxay yidha wuxuu yidhi nebigu uu ku jawaabay haddii waxa aad ku sheegtay ay xaq tahay ou yahay waad xamatay waa kiibo haddii uunan ahayna waad been abuurashaad ku samaysay marka marnaba ma nabadgelaysid qofkii haddii aad wax ka sheegtay hadduu kaa maqan yahay iyo hadduu kula joogo ma nabadgelaysid oo labadiiba waa dembi laguu qorayo haddaba soomaalida waad aragtay intuu qofkii caayo isagoo la joogo oo wax ka sheego ayuu markaa haddana wuxuu leeyahay markii la war ilaahay ka baq maxaa qofka saa u leedahay ood u xamanaysaa mana xamtay buu leeyahy waa ila joogaaye ma fahamsana marka inay kiibadu tahay dikruka akhaaka bima yakrah waa isku mid markaa hadduu kula jooga hadduu kaa maqan yahay bal waxaaba sii dara markuu kaa maqan yahay waayo sababtu qofka kaa maqan oon kula joogin markaad hilibkiisa cunaysid oo maantoo dhan aad ku sheekaynaysid oo aad dadka kale aad waxa waktiga isaga dhuminaysaan hebel inaad maantoo dhan ka sheekaysaan sida askar isaga la daba dhigay inaad tihiin waxa weeye markaa waxaad cunaysaan hilibkiisii u fiirsada markaa bal sida ilaahay u sawiray oo ilaahaygi subxaana qaadirkaa inoogu caddeeyey bal xumaanta ay leedahay qofka in la xanto qaala allahu tacaala walaa yaktab bacdukum bacdaa war qaarkii yuuna qaarka kala xamanin ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakarihtumuuh war ma jecel yahay qofkiin idinka ida ka mida inuu qofka kale oo walaalkiisa uu hilibkiisa cuno isagoo weliba meyd ah walaalkaa oo noolba hilibkiisa inaad cuntid ma rabtid bal isagoo meyda meeshii aad ka xabaali lahayd oo ka nixi lahayd haddii lagu yidhaahdo cun hilibkiisa bal heerka noocaasa waa arrin aad iyo aad u khatara walaakiin ilaahigi subxaana qaadirka naxariistiisa ilaahay aayadda wuxuu ku khatimay waataqu llaha ilaahay ka cabsada ina allaha tawaabu raxiim ilaahay waa tawaab waa toobadda waa aqbalaa waa raxiimo waa u naxariistaa dadka haddaad awal dadka xaman jidhay haddaad dadka hilibkooda cuni jidhay tub ila allah ilaahay u toobadkeen rabbigii subxaana qaadirkaa u toobadkeen waayo waxa aad ku jirtaa jariima aad iyo aad u xun jariimo aad iyo aad u xun meeqaa ku kala dhimatay xan iyo waxa weeye hadalkii ood maanta intaad qofkii xamatay waxaadna ogaataan ikhwaanii fillah qofka markaad xamanaysid oo qofka kale hadalka u sheegaysid qofkaasi waxa uu ku ogaanayaa horta inaad isagana biri xamanaysid waayo kan maanta dadka kugu xamanaya oo kuu sheegaya waxaad ogaataa biri adigana hadal buu kaa qaadayaa oo waxa weeye sida namiimada inoogu imaan doonta adigana biri qof kalu inta u tago xumaantaada uga sheekaynayaa oo waxa weeye halkaa kiibe iyo wuxuu gelayaa inuu ku xanto haddaba arrintaa aad iyo aad ha la ysaga ilaaliyo nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih qofka muslimkaa waxa weeye almuslimu alkaamil oo islaamnimadiisii dhammaystirantay waxa weeye qofka ay ummadda islaamkaahi ka nabad galaan gacantiisa iyo carabkiisa ay ka nabad galaan min lisaanihi carabkiisa ay ka nabadgelayaan kiibay uga nabadgelayaan oo namiimay uga nabadgelayaan oo waxa weeye hadal xun bay kaga nabadgelayaan oo wax walba carabkiisiyaa laga nabad helay carabkiisa ayaa laga nabad galay waa qof muslima wayadihina gacantiisaa laga nabad galayoo waxaa looga nabadgelay dilkii iyo dhaci iyo xad tuugadii wax walba ayuu gacantiisii ka ilaaliyey markaasaa waxa weeye gacantiisii laga nabad galay haddaba qofkaasaa muslima macnaheedu ma aha qofkii inuu gaal noqonayo haddii uu dadkii xantay haddii uu dadkii xaday haddii uu dadkii dilay ma aha inuu gaal noqonayo ilaa inuu xalaashado mooye hadduu xalaashado waa ku gaaloobaya waayo kufriga labaa loo kala qaadaa ikhwaani fillah inaad fahamtaan baa la rabaa manhaj ahlusunna waljamaaca camalka kufrigaa waxa weeye kuma gaalaysiiyaan dadka ilaa inuu xalaashado mooye sida culummaduba caddeeyeen oo kibaaru culamaa oo dhan ka hadleen waxa weeye qofkii waa xantay camalkan uu sameeyey waa camal xun waa camalkii gaalada qofkan camalkiis carabkiisa laga nabadgeli waayey waa camalkii munaafiqiinta laakiin ilaa uu xalaashado odhan mayna gaal baa tahay haddii uu xalaashado laakiin waa ku gaaloobayaa oo arrin khatara bal dhibaatada ay leedahay u fiirsada caaisha radia allahu canha waxay leedahay qultu waxaan idhi lilnabiyi sala allahu alayhi wasalam nebigaan waxaan ku yidhi xasbuka min safiya safiyana waa xaaskii nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa waxaan ku idhi waxaaba ku filan oo kaaga filan kada wa kada inay saa iyo saa tahay qaala bacdu ruwaad waxay yidhahdeen tacniya annahaa qasiira waxay u jeeday waa gabar gaaban oo macnaha dee laba naagood oo layska laysla qaba waad garanaysaan waxay leedahay macnaha gabadhaasi waxaaba ku filanba inay gabar gaaban tahay oo xoogaa gabar gaaban bay ahayd baa la yidhi safiya eebna maaha dee ilaahay baa u abuuray gaabnidu markaasuu nebigu wuxuu yidhi laqad qulti kelima low muzijat bimaa'i lbaxri lamazajatu kelimad baa tiri haddii badda lagu rido biyaheeda qurmin lahayd lagayaratu bal u fiirso kelmadda aada ku hadashay haddii badda lagu rido xumaanteeda biyaha badda waa uri lahaayeen hay maxaad moodaa marka hebla way gaaban tahay keliya ya waa fool xun tahay ma dhihin way xun tahay ma dhihin waa waxba kama ishe way gaaban tahay gaabnidana ilaahay baa u abuuray gaabnidii marka maxaad ugu ceebaynaysaa waxaa loo diiday gaabnida in qofka lagu ceebeeyo adoo qofkii ceeb uga dhigaya haddii aad tiraahda hebel waa gaaban yahay ama adoo ceeb uga dhigaya aad tiraahda hebel waa dheer yahay waxa weeye waa min algiiba waxaad ku dhacaysaa markaa kelimad khatara oo aada iyo aada u xun ayaad ku dhacaysaa sidoo kale nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu ku tiriyey waxyaalaha aada iyo aada u xun oo shirkiga ah ayuu ku tiriyey in gabdhaha mu'miniinta oo waxa weye iyo ragga mu'miniintaaba in waxa weeye saas oo kale wax laga sheego ijtanibuu asabca almuubiqaat buu yidhi war toddobada wax halaagtay iska ilaaliya nebigu shirkigiibuu sheegay oo waxa uu sheegay qatlu nafsi oo sixirkiibuu sheegay oo waxa uu sheegay markaa maalulyatiim in la cuno oo waxa uu sheegay cuquuqulwaalideynkii ribadiibuu sheegay maalinta jihaadka in laga cararuu sheegay markaasuu wuxuu yihi waqadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat gabdhaha mu'miniinta oo khaafilaadka mu'minaadka oo ilaahay rumeeyey oo jirkooda asturay in wax laga sheego oo aad taraahid way zinaystaan ama xumaan bay isla daboolayaan sida dad badan isamayn jireen oo dad badana ay ku dhaceen waxa weeye inay yidhaahdaan waxay marada waaweyn la qaadanayaan xumaan bay qarsanayaan saanay yeelayaan waxaasoo dhan markaa waa wax aad iyo aada u xun waana min alkabaa'ir weye oo kitaabu lkabaa'ir ayuu ku keenay imaamu dahabi raximahu llah haddaba gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaaba waxaa laga raba inuu iska ilaalino kulligeen saynu u dhannahay carabkeenna aynu ka ilaalino xumaanta oo aynu qiibada ka ilaalino oo aynu ummadda ilaahay oo muslimiintaa nabadgelino waxaana lainoo baahan yahay oo waajib inagu ah lama dhaafin xataa qofka waxa weeye dhegaysanaya markii qof adiga qof kugu xamanayo waajib waxaa kugu ah inaad walaalkaa cirdigiisa difaacdid oo taraahid ka joog ilaahay ka baq ittaqi allah ma aha inaad dhegta u raaricisid haddaad adigii dhegta marka u raaricinaysid ood ku raaxaysanaysid xumaanta lagaaga sheegayo fa anta mitlahu adiga oo isagii oo kale aad noqotay oo nebigu wuxuu yidhi man dabda can laxmi akhiihi bilgiiba qofkii walaalkii oo la xamanaya difaaca kaana xaqan cala allahi an yuctiqahu min annaar ilaahaygi subxaana qaadirkaa naarta ayuu ka xoraynaya waa xadiis saxiixa oo waxa weeye imaamu axmed iyo warinayaan wa saxaxahu alcalaamatu alalbani raximahu llah fi saxiixi aljaamic asagiir ayuu ku saxiixinaya qofka qof walaalkiisa oo la xamanayo yaraahda war ka joog war ilaahay ka cabso war ka daa qofkaa xamane ama xumaanta aad ku sheegaysid qofkaasi shaqo kuma leh oo qofka walaalkiisa difaaca waxaad ar waxa weeye ajarkaa iyo wanaaggaasuu leeyahy ajarkaa iyo wanaaggaas ayuu leeyahay amaa qofkii dhegta isaga dhiga oo iska dhegaysta bal iska daaya qaar baad arkaysaa inta qof laxanto oo xumaantii ay dhegaystaan ayay haddana markaa iyagu qofkii xumaantii looga sheegay oo aan waxba ka jirin ayay markaa waxa weeye sii faafinayaan oo ummadda kale usii sheegayaan oo waxa weeye ay ku xumaynayaan qofkii ku ceebaynayaan waxaasoo dhan markaa waa aljahlu biddiin diintii markii jahli laga noqday iyo waxa weye itibaacu lhawa keliya iyo waxa weye inu qofkii maaragtay uu waxa weye isaga nusraynayo wax uunan garanaynin uu iska daba joogo ayaa arrimaha keentay waxaad ogaataan inay tahay ijmaacu lmuslimiin kiibadu inay xaaraam tahay waayo ibnu kasiir raximahullah waxa uu soo guurinayaa tafsiirka aayadda wuxuu leeyaha walkiibatu muxaramatn bilijmac walaa yustatnaa min dalika ilaa maa rajaxat maslaxatun wuxuu leeyahay ibnu kasiir raximahullah riibadu waa muxaram weyi waa ijmaac ilaa hal mar baa laga soo reebaa riibadii waa wixii markaa maslaxad ay ku jirto masalan baabka la yidhaahdo aljarxu wa tacdiil oo kale aljarxu wa tacdiil waa laga soo reebaa oo waxa weeye maanta waad aragteen axaadiista intaa waxaynu leenahay xadiidkaani waa daciif waayo waxaa ku jira hebel oo beenlow ahaa hebel oo waxa weeye daciif ahaa oo waxa weeye khadaciisu badnaa haddaad fiirisid marka waa kiibo laakiin waxaa looga soo reebay lilmaslaxa maslaxad baa ku jirta waayo axaadiistii baa isku darmaysa haddii aan la ogaanin haddaba marka culummadu waxay ka soo reebaan ikhwaani fillahi wa akhawaati lix arrimood ayaa laga soo reebaa oo waxa weeye ay kiibadu ku bannaan tahay lixdaa arrimoodna maslaxad baa loo soo reebay bal lixdaasaan marka tirinaynaa iyo mid walba adiladeeda iyo daliisheedaan sheegaynaa kow midda koowaad waxa weeye qof la dulmiyey oo intuu u yimid marka suldaankii madaxdii u yimid qaadigii u yimid dacwoonaya oo odhanaya hebel waa i dulmiyey xumaantaasu igu sameeyey dhib buu ii geystay marka haddii aad fiirisid xagga kiibada macnaheeda inaad qofkii xumaantii ka sheegtid waa kiibo oo markaas laakiin lilmaslaxa loo baneeyey maxaa u daliila marka arrintaa hindaa waxay u timid nebiga calayhi salaatu wassalaam markaasay waxay ku tiri rasuulka ilaahayow inna abaa sufyaan ninka abaa sufyaan la yidhaahdo waa ninkeedii qabay weeye waa rajulun shaxiix waa nin bakaylah oo waxa weeye aan xoolo waxba naflana siinaynin ma i siinayo walaysa yucdiinii maa yakfiinii wa waladii aniga iyo carruurtayda wax nagu filan oo biil nagu filanna ma siiyo ilaa maa akhadtu minhu wa huwa laa yaclam ilaa waxaan anigu ka qaato xoolihiisa oo aan ka xado isagoo aan ogeyn mooye fa qaala nabiyu sala allahu alay marka hadalkaasi hadda waa kiibo qayaxan weeye waayo waxay ku sheegtay ninkii inuu bakayl yahay inuunan biil fiican siinin waana kiibo nebigu markaa kuma inkirin wuxuu yihi khudii maa yakfiiki wa waladaki bilmacruuf adigayo ilmahaaga wixii idinku filan ka qaado halkaa culummadu marka waxay yidhaahdeen daliil wuxuu u yahay xadiidkaasi qofka dacwoonaya waxa uu ka dacwoonayo oo uu qofka ka sheegayo la odhan mayo waad xamatay qofkii waayo wuxuu sheegayaa dhibaatadii meeshii tiilay oo qofkiibuu xumaan ku sheegay xumaantuna sabab waxaa keenay waayo wax nafle buu siin waayey oo xaqii ay lahayd buu ku ciriiriyey sidaa daraaddeed marka ayaa xumaantiisii loo sheegay marka way bannaan tahay markaas oo kale laakiin haddii kale ma bannaana labo alistiftaa qofkii inuu qofkii fadwo weydiinayo wuxuu u imaanayaa masalan ka an yaquula lilmufti dalamanii akhi ow fulan waxa weeye inuu qofkii u yimaado oo yidhaahdo hebel waa i dulmiyey dhib buu ii geystay saasuu i yeelay maxaan waxa weeye markaa dacwo inuu ku jiro oo waxa weeye markaa uu caddaynayo oo dhibtii u geystay uu caddaynayo iyadana sida xadiidkaas oo kale xadiidkaa horaa u daliila iyadana waxa weye culimmadu waxay dhahan waa bannaanta midda saddexaad waxaa bannaan bay dhaheen alisticaana calaa tagyiiri munkar wax munkara oo waxa weeye xumaana inaad waxaad rabtaa munkarkaa zuulisid adigii marka keligaa ma samayn karin waxa weye marka waxaad u tegaysaa qof kale oo waxa weeye in uu dhibaatadii markaa waxa weeye aad uga dacwo u sheegaysaa sida masalan waxaad u tagtay suldaankii ama waxa weeye booliskaad u tagtay ama waxa weeye markaa qofkii awood meesha ku lahaa markaasaa tiri xumaantaasaa halkaa lagu samaynaya kaalada zuuliya taasoo kale marka kiibo ma aha mana aha jaajuusnimo waayo munkar adigii aadan suulin karin ayaa meeshii lagu samaynaya masalan magaaladii baad joogtaa waa dad muslimiina guri baad aragtay waxa weeye zino iyo xumaan lagu hayo sidee dad badani maanta sameeyaan guryaa lagu qayilaya rag iyo dumar baa ku qayilaya xumaan bay ku samaynayaan adigii keligaa ma zuulin kartid intaad tagtid baad waxaad u sheegtay markaa dadkii awoodda meesha ku lahaa oo xukumka haystay markaasaa tidhi xumaantan zuuliya ilaahay ka cabsada intay u yimaadeen bay xumaantii zuuliyeen lama odhanayo marka dadkii waad xamatay waayo maslaxad baa ku jirta in xumaantan laga hortago midda afraad waxa weeye taxdiiru lmuslimiina wa nusxihim min asxaabi shari waxa weeye in ummadda looga digo oo muslimiinta looga digo kuwa sharka iyo xumaanta wada oo waxa weeye dhibaatadii dadka u geynaya oo asxaabu alahwaa ah asxaabu albidac sida khawaarijtii sida waxa weeye dadka xunxun kulli in looga digo qof walba oo xumaan samaynaya oo dadkii xumaantaasi dhibaato u keenayso waa looga degaya masalan dadkii ahlu bidac ahaa waxay dadkii ku faafinayaan bidcay ku faafinayaan bidcadii marka ay ku faafinayaan baad ummadda uga digaysaa oo waxaad leedahay nimankaasi bidcadaasay wadaan jamaacatu fulaan bidcadaasay dadka ugu yeeraysaa iska ilaaliya bidcadooda bidcadaa ha samaynina diintay khilaafsan tahay waxaasoo kale marka qiibe lama yidhaahdo aljarxu wa tacdiil baa le waa baabu jarxi wa tacdiil culummadu ninkii ay yidhaahdaan waa ahlu bidac oo bidco ay ku tilmaamaan oo ay jarxiyaan waa culummada kibaaru culamaa baa iska leh arrintaa qofkay ku sheegaan inuu ahlu bidac yahay oo waxa weeye uu qof majruuxa yahay waa looga digayaa ummadda masalan sida hadda aynu leenahay hebel baa xadiidka ku jiro kadaab buu ahaa beenlow buu ahaa culammadii baa caddaysay taasoo kalena qiibo lama yidhaahdo waxaa kaloo midda shanaad ka mid ah dikru lmujaahir bima fiihi aw saaxibu bidca bibidcatihi qof xumaanta la jahriya qof xumaanta uu samaynayo banaanka soo dhigtay oo dadka hortiisa la jahraya oo xumaan samaynaya qofkaa xumaantaa samaynaya siduu nebigu u yihi ninkii uu u idmayey i'danuu lahu bi'sa akhu lcashiira uu nebigu yihi nin reerkiisa iyo dadkiisa iyo qaraabadiisa ku xumaa ayaa nebiga u soo gelayey markaasuu nebigu wuxuu sheegay inuu nin xun yahay waayo wax uunan qarsanaynin oo uu dadkii waxa weeye ku xuma dhibaato ku samaynayo ayay ahayd ouna qarsanaynin sidaa daraaddeed markaa isagana waa loo cabiriyo sida kuwa bidcada samaynaya oo bidcadoodii banaanka soo dhiganay marka waxaan ka digayaa dadka qaar baa waxay u fahmaan khalad oo baabka ajarxu wa tacdiil dadkuma yaqaaniin waxay maqlayaan shiikh fulaan oo hebela bidcuu ku dhacay culummaduna waa ka digeen bidcadiisa markaasay waxa weeye shiikhi baa wax laga sheegay bay odhanayaan oo tacasub iyo waxay gelayaan markaa difaac inay waxa weye tacasub galaan ma aha akhi fillah wa ukhti fillah diinta xaqa waa la caddaynaya diintaana waxay halkaa kusoo gaadhay aljarxu waltacdiil iyo difaac iyo in diinta la difaaco wa ilaa haddii aan diinta la difaacaynin nin walba bidcaduu doonu kusoo dari lahaa midda lixaad waxaa ka mid ah oo ugu dambaysa altacriifu ida kaana alinsaanu macruufan bilaqab mucayan masalan qof baa wuxuu ku magacaaban yahay calaamad isaga ku taala sida soomaalidu masalan kii gacan go-an waxay odhanayaan gacamey kii lugla waxay odhanayaan laangare ama waxa weeye waxyaala noocaasa kii indhala waxay odhanayaan indhoole marka haddii qofkii lagu tacriifinayo oo la odhanayo hebel hebel gacamey ama waxa weeye hebellaangare oo saas oo kale ama dheerar lagu yaqaan ama gaabni lagu yaqaan hebel gaab oo saas oo kale oo arrintu ay tahay tacriif ee aynan xan iyo xumaan ahayn laa ba'sa bi bay dheheen culummadu ilaa walaakin haddii ay tahay in lagu tanqiisinayo oo qofka lagu caayayo ma banaana oo kii gacanta go-naa haddaad ku caayaysid inuu gacan go-an yahay ma banaana oo waa xaaraam laakiin hadday tacriif tahay laa ba'sa bihi isna raalli ka yahay markaa wax xumaana male calaa kulli xaal kiibadu aad bay u xun tahay ee ha la iska daayo oo aad iyo aad ha looga digtoonaado waxaa kaloo ka mida iyadana annamiima namiimaduna aad iyo aad bay u xun tahay maa macna namiima namiimadu waxa weeye naqlu lkalaam bayna annaas inaad dadkii hadal u kala qaadid adiga oo doonaya inaad fasahaad meeshaa ka samaysid oo dadki isku dirtid masalan hadal baad qof ka maqlaysaa qof buu wax ka sheegay hadalkii baad inta qaaday ayaad markaa qofkii u sheegtay oo tiri hebel baa saa kaa yidhi oo hebel baa saa ku yidhi waa qiiba marka waa arrin aad iyo aada u daran nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam khiyaaru cibaadi illah aladiina idaa ru'uu dukira allah ilaahay addoommadiisa kuwa ugu wanaagsan waxaa weeye oo khiyaaru cibaadillaah kuwa ugu fiican kuwa mar walba ilaahay dikrigiisa carabkooda ku haya wa shiraaru cibaadi illaah kuwa ilaahay addoommadiisa ugu shar badanna waxaa weeye kuwa dadka waxa weeye almashaa'uuna binnamiima namiimada u soconaya almufariquuna bayna alaxiba kuwii isjeclaabay kala geynayaan alba waxa weeye albaaquuna lilbura'aa'i alcayb waxa weeye dadka u soconaya inay dadka isku diraan oo dadkii isjeclaa oo walaalaha ahaa isku diraya oo kala dilaya oo markaa dadka dhexdoodii waxa weeye xumaanta iyo dhibta dhigaya waa xadiis saxiixa imaamu axmed iyo keyrkii baa werinaya wa saxaxahu calaamat alalbani raximahu llah fi saxiixi tarkiib ayuu ku saxiixiyey oo waa xadiis saxiixa haddaba qof walbow oo u soconaya inuu dadka isku dirow ku bishaaraysa inaad tahay shiraaru cibaadi illah addoommada ilaahay kuwa ugu shar badan inaad tahay ku bishaarayso qof walba oo dadka carabkooda dadku ka nabadgalaana oo aan ummadda isku dirinna waxa weeye waa khiyaaru cibaadi illah bimafhuumi hada alxadiid waayo sababtu waxa weeye kii dadka isku dirayay markuu noqday shiraaru sharu cibaadi illah kan aan dadka isku dirin waxa uu noqonayaa khayru cibaadi illah haddaba ikhwaanii fi llahi wa akhawaatii fi llah arrin aad iyo aada u xun weeye in dadka la isku diro bal kiibada waa ka daran tahay waayo haddaad labadii qof isku dirtid waxay kala dhimashaa imaanaysa oo dhibaataa dhacaysa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam laa yadkhulu ljannata nammaamun kan dadka isku dira nammaam waa qofka dadka hadalka u kala qaada oo isku dira kaasi jannada ilaahay ma gelayo ay macnaha haddii uu xalaashadana waa ku gaaloobayaa hadduuna xalaashana jannada hore ka geli mayo ilaa uu ciqaab iyo cadaab soo maro ilaa inuu ilaahay cafiya mooye marka ilaahaygii subxaana qaadirkaha laga baqo sidoo kale namiimadu waxay tahay asbaabu cadaabi alqabri waxyaalaha qabriga lagu cadaabo dadka ayay ka mid tahay waayo nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam markii uu soo maray laba qabri markaasuu wuxuu yidhi innahumaa la yucadabaani labadan qabri waa la cadaabayaa dadka ku jira waxaa loo cadaabayaa marka wamaa yucadabaani fii kabiir wuxuu yidhi axaduhumaa fa kaana yamshi binnamiima midkood wuxuu u socon jiray inuu dadka isku diro oo dadka ayuu isku diri jiray haddaba halkaa waxaynu ka ogaanay min cadaabi alqabri inay kama tahay asbaabta lagu gaaro cadaab alqabriga annamiima oo dadkii la isku diro ummaddiina maanta waa la isku baabi'iyey oo waa la isku diray akbar kuwa ugu daran oo maanta dadka isku dira waa kuwa weriyaasha oo dadka warka u kala qaadaya oo waxaad arkaysaa inay dadkii isku goynayaan oo waxa weeye baabaha isaga dhigayaan oo hadalkii ay dadkii u kala gurayaan ilaahaygii subxaana qaadirka ah aynu ka cabsanno oo ummadda yaan la isku dirin oo waxa weeye ummadda ilaahay nabadgelyaha la siiyo rabbigii subxaana qaadirkaana aan weydiisanno inuu ilaahay nafteenna inaga badbaadiyo waxyaalaha noocaasa oo inaynu dadka isku dirno bal waxaa la rabaa inaynu dadka dhexdooda islaax dhigno oo labadii qof oo aynu aragno inay waxa weeye xumaani dhex taallo inaynu islaax ku dhammayno oo waxa weeye aynu war wanaagsan u kala qaadno xataa been ma noqdo oo in war wanaagsan dadka loo kala qaado ma soo gelaysa beenta haddii aad islaax iyo wanaag meeshaa ka doonaysid qodobka labaatanaad waxaan kusoo qaadaynaa tajtanibuu asibaaba wsibaaba waalkalaam albadi waxay gabadha muslimaddaa ninkuna waa la mide ay ka dheeraanaysaa inay waxa weeye cayda inay dadka caydo oo carabkeeda cayday ka ilaalinaysaa waayo erey xun hadduu qofkii carabkiisii barto oo dadkii uu caayo waa wax aad iyo aad u xun nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun in qofka muslimkaa la caayo waa faasiqnimo faasiqnimadaasi markaa waa fisqigii ahaa fisqu camali ee ma aha fisqigii gaalnimada ahaa inuu qofka muslimkaa qofku caayo fa ficil wuxuu ku dhacayaa fisqiya hadduu xalaashadana hadda waa fisqi gaalnimoa wa qitaaluhu kufrun inuu qofku qof muslima dilana waa gaalnimo gaalnimadaasna waa sidii fisqigoo kaleo hadduu xalaashadana waa ku gaaloobayaa hadduuna xalaashana waa min akbari ilkabaa'ir oo kabaa'irta waaweyn buu ku dhacaya haddaba ikhwaanii fillaahi aynu cayda iska ilaalino oo dadkii maanta waad aragteen afxumaa maaro looga la'ya qaar baad arkaysaa iscaayaya kuwa waxa weeye masalan internetyada gelayaa ugu dara waa la iscaayayaa mid baad arkaysaa qabiil dhan buu caayaya qabiil dhan ayuu caayaya nebiguna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam min afral fira been abuurasho la been abuurto waxaa ugu weyn an yahjuma arajulu alqabiilata biasriha oo kamaa qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam inuu qofku qabiil dhan wax ka sheego reer rebel saas weeye inuu yidhaahdo soomaalideenna maanta aad bay inoogu badan tahay waxaad arkaysaa qabiil dhan buu qofkii afka marinaya oo leeyahay reer hebel waa saa iyo saa reer hebel waa shayaatiin reer hebel waa munaafiqiin reer hebel wa waxyaalaha noocaasa waa wax aad iyo aad u xun waa kalaam baatila qabiil walba markii la gudagalo mu'min baa ku jira oo mid wanaagsan baa ku jira oo culum baa ku jirta oo masaakiin baa ku jira oo dumar baa ku jira oo awliye ilaahay baa ka buuxda haddiiba faasiqiin ku jiraan ama kuwo xun dee ma aha inay dadkii oo dhan wada xun yahay sidaa daraaddeed markaa adiga qofka haddii aad wax ka sheegaysi waa dulmi inaad qabiilkiisoo dhan wax ka sheegtidna waa dulumaad waayo sababtu waxa weeye ummad dhan baad wax ka sheegtay mid walba aakhiro dembi buu waxa weeye irdigiisii aad wax ka sheegtay in alla inta qabiilkaa sheegata oo aad cayday aakhiro waxaa lagaa rabaa meeshii aad ka geli lahayd waayo qabiilkaasoo dhan baa dulmi ka gashay haddaba aynu iska ilaalina ikhwaani fillaah sibaabu lmuslim dadka muslimiinta in la caayo xadiid kale nebigu wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yuxibu kula faxaashin mutafaxishin ilaahay ma jecla qof walba oo faaxisha ay badii'u lkalaam qofka carabka xun baa la yidhahdaa alfaaxish albadi ilaahay ma jecla riwaayo kale waxay idhi ina allaha tacaala yubgidu alfaaxisha albadi ilaahay wuxuu u caroodaa ile mar hadduuna jeclayn waa u caroonayaaye wuxuu ilaahay u caroodaa midka faaxishka oo dadka ceebeeya oo dadka xumaanta ka sheega oo badii'u lisaanka carabka xun oo dadka carabkiisa ku dhibaya haddaba ikhwaanii fi llah wa akhawaatii fi llah aynu iska ilaalino ummadda ilaahay inaynu carabkooda carabkeenna ku dhibno inaynu wax ka sheegno oo waxa weeye aynu khaasatan ummad dhan aynu sida laynagu ibtileeyo soomaalida ummadda qabiilka dhan oo wax laga sheegayo waa dulmi min acdami dulumaat waxay leeyihiin saxaabadu lam yakun innabiyu sala allahu calayhi wasalam sabaaban walaa faxaashan walaa lacaanan nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka ma caayi jirin oo ma eedayn jirin oo ma nacladi jirin oo waxa weeye carabkiisuu ka ilaalin jiray hadduu xataa caroodo wuxuu odhan jiray maa lahu tariba jabiinuhu maxaa ku dhacay wejigiisu ha booroobe culamada qaar baaba waxay ku fasireen inay duco tahay oo qofka haddii wejigiisu booroobo oo aad dhulka ku sujuudid oo sujuudda badisid wejigaagu waa booroobaya haddaba marka qofkaani wuxuuba nebigu ugu ducaynayaa meeshii uu kaga caroon lahaa wuxuuba ugu ducaynayaa inuu sujuudda badiyo oo salaadiisu badato haddaba waa arrin aad iyo aad nebiga haddii aynu rabna inaan ku dayanno laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waa inaynu dabeecadii nebiga iyo dhaqankiisi aynu ku dayanna aynu iska ilaalino marka waxaa kaloo xataa sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay dadka qaarkood saxaabadii ku yidhaahdeen dagaaladii mushrikiintii iyo markii la dagaalamayey rasuulka ilaahayow nimankan mushrikiinta ah habaar oo naclad ilaahay naxariistiisa ka dheereeyeen markaasuu wuxuu yidhi innii lam ubcaf la ima soo dirin aniga la ima soo saarin lacaanan mid dadka naclada wa inamaa buciftu waxaa la ii soo diray raxmatan mid naxariisanaya mid aan ahay ayaa layla soo diray ee ummadda inaan naclado oon habaaro laylama soo dirin hay dadka maanta jooga soomaalidana aad bay inoogu adag tahay in waxa weeye qofka ay u caraysan yihiin inuu waxa weeye u duceeyo oo ilaahay u baryo inuu ilaahay soo hanuuniyo waa aad bay ugu adag tahay nebigana calayhi salaatu wasalaam mushrikiintii gaalada ahayd ayuu wuxuu odhan jiray ilaahayow haddii aad khayr la maartay soo hanuuni marka waxaa la rabaa haddii aad si kasta qofka ugu caraysan tahay waxaa fiican inaad tiraahid ilaahayow haddii aad khayr la maagtayna soo hanuuni ilaahayow haddii aadan khayr la maaginna sharkiisa naga qabo meeshii aad ka habaari lahayd oo ka nacladi lahayd waayo waxaa dhici karta habaarka aad habaaraysid inaadan xataa oran ilaaha wax ka khayr badan noogu bedel marka aynu ikhwaani fillaah aadaabta islaamka raacno waa inu iska dayno itibaacu lhawa waxaa kaloo arrin aad iyo aada looga naxa ah oo qofka waxaanoo dhan uu banaanka ka marayaa haddii uu fahmo xadiidkan soo socda arrintiisa uu inoo caddaynayo waxaad ogaataa akhi fillah wa ukhti fillah haddii aad dadka xamatid ama dadka caydid ama dadka waxa weeye aada namiimo samaysid ama aad dadka dishid ama xumaan ka sheegtid kulli waxaasoo dhan aakhira markii la tago waa lagula xisaabtamaya aakhiro marka qof walba dayn buu kuu haystaa qof walba dayn buu kuu haystaa mid waad cayday oo mid waa xamatay oo mid maalkiisii baad qaadatay oo mid waxbaad ka sheegtay oo mid qabiilkiisaa cayday kulli marka waxay ku wada haystaan dayn dayntiina aakhiro lacagi ma jirto oo xoole ma jiraan ee maxaa la isku furanayaa marka waxaa lagu waxaad isku furanaysaa marka acmaashaadii saalixa ahayd haddaba qofka caqliga leh ma aha inuu camalkiisii saalixaa salaadiisii iyo soonkiisii iyo zakadiisii iyo waxa wanaaggii uu samaynayey inuu qof kale u shaqeeyo lama rabo u fiirsada nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkan imaamu muslim uu wariyey wuxuu leeyaha nebigu waxa uu leeyaha nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabaduu weydiiyey atadruuna malmuflis buu yihi ma garanaysaan qofka caydha ah muflisku waa qofka caydh ah oon waxba haysan cayrta layaa ebera fakriga ah oo aan wax uu haysta jirin filisna allah ka dhigay taanana haysan ayaa la yidhahdaa muflis qaaluu waxay yidhahdeen almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac rasuulka ilaahay annagu muflis waxaan u naqaanaa ninka aan lacagna haysan alaabna haysan oo waxba haysan oo fakriga fa qaala nebigu wuxuu yidhi ina almuflisa min ummatii ummaddayda qofka fakriga ahi waxa weeye man yaati yowma alqiyaama ya'ti yowma alqiyaama qiyaamuhu imaanaya la imaanaya bisalaatin salaad buu la imaanaya wa siyaamin wa zakaatin son son iyo saku la imaanaya ay acmaal fara badan oo saalixa oo saxiixa oo wanaagsan oo ajar uu ka heli lahaa oo jannada uu ku geli lahaa buu la imaanaya qofkaas inuu jannada gala marka sow ma ahayn ha muxuu marka u diiday jannadii ya'tii waqad shatama haada wuu imaanayaa isagoo kan caayay wa qadafa haadaa kanna wax ku tuurayoo xumaan ku sheegay wa akala maala haadaa kana maalkiisii cunay wa safaka dama haadaa kana dhiiggiisii daadiyey wa daraba haadaa kana garaacay intaasoo dhan marka ayuu la imaanaya iyo in ka badanba fayucdaa haada min xasanaatihi ile meeshii xoole ma jiraane labadii qof waa muslimiin kan waxaanoo dhan samaynayena waa muslim kan lagu sameeyena waa muslim qisaas baa marka imaanaysa xaq baa la sooraya haye maxaa marka qofkii la samaynayaa xoole ma jiraane xasanaadkaagii baa marka la qaadayaa kan aad cayday baa la siinaya intuu xaq u lahaa haddana waa la qaadayaa kii aad qadaftay baa la siinaya waa la qaadayaa kii aada xamatay baa la siinaya waa la qaadayaa kii aada namiimada ku samaysaa la siinaya kii aada maalkiisa cuntaa la siinaya haddii ay dhammaato marka xasanaadkaadii wuxuu yidhi nebigu fa in faniyat haddii maal xasanaadkiisii ay dhammaadaan xasanaatuhu xasanaadkiisii hadday dhammaadaan qabla an yaqdii maa calayhi inta aan laga uuna dhammaynin oo laga gudin wixii dushiisa ahaa ukhida min min khadaayaahum waxaa la soo qaadayaa marka khada dunuubtoodii kii aada cayday dembigiisii baa la soo qaadayaa intii kuugu harsanayd oo xaqiisa ahayd isagii baa dembi laga soo qaadayaa uu lahaa markaasaa adiga dusha lagaa saaraya kii aad dishay baa la soo qaadayaa xumaantiisii dusha lagaa saaraya kulli marka saas markii akhdaadii dusha adigii lagaa saaro maxaa marka kuu soo baxay ninkii xasanaadkiisiina waa dhammaadeen akhdaa badanna dushaa laga saaray fa qurixat marka waxaa lagu tuurayaa calayhi naar ayaa lagu tuuraya hay dunuubtiibaa dusha looga tuuraya fa durixat calayhi dushaa looga tuuraya uma durixa fi nnaar naar baa markaa lagu garan garinaya hay qofkii markaa muslimahow iska ilaali inaad acmaashaadii wanaagsanaa oo aad shaqaysatay oo aad jannada ku tegi lahayd aakhiro aad waxa weeye dad kale jannada ku galaan adna aad dunuubtoodii iyagu ay naarta ku geli lahaayeen aada naarta ku geshid waa arrin aada iyo aada u khatara qof walba u iska ilaali waxaa bacda salaf laga wariyaa inuu nini mid salafkii raggii culummada salafkan nin ka mid a ayaa waxaa la yidhi mid baa xantay oo waxaa soo gaadhay inuu hebel uu kuxanto markaasuu wuxuu u dhiibaa la yidhi u diray lacag iyo maal buu inta u duuduubay oo hadiyad uga dhigay buyo u geeye sow ino xaman haa maalkaan u geeye daraahimtaan u geeye lacagtaan markaasoo waxa weye loo geeye oo la yidhi ninkii aad xamato hebelaa baa kuu soo dhiibay oo wuxuu yidhi markii la weydiiyey waxaa i soo gaadhay inaad ii soo hibaysay xasanaadkaadii marka waxaana kuugu abaalguday inaan xoola ku siiyo maadaama adigu aada xasanaadkaadii ii shaqaynayso haddaba qof walba oo qof xamanayow waxaad ogaataa inaad isaga u shaqaynaysid oo waxa weeye aada qofkaa xasanaad u shaqaynaysid kan xumaanta ka sheegaysid kan aad caayaysid isagaad u shaqaynaysaa qof walba marka ha sabro oo xumaantana ha laga sabro wanaaggana ha lagu sabro rabbigii subxaana qaadirkaana aynu ka cabsanno qodobka koob iyo labaatan waxaan kusoo qaadaynaa laa taskharuu min axadin gabadha muslimadda ninka muslimkaana waa la mid waxaa xaaraam ku ah qofna inaadan ku jeejeesin oo aadan qofna iskala weynaanin oo aadan xumaan ku samaynin oo aadan u faamin qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowmu min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum kuwii ragga ahaa oo ilaahay rumeeyeyow qaarkii iyayna qaarka kale ku jeejeesin baa la yidhi oo sukhriyo ku samaynin waayo waxaa laga yaabaa kan aad adigu ku jeejeesaysid oo sukhriyada ku samaynaysid oo aada liidaysid inuu ilaahay agti kaa wanaagsan yahay walaa nisaa'un min nisaa'in casaa an yakuna khayran minhunna qaarkiin dumarkii qaarka kale yay ku jeejeesin baa la yidhi oona sukhriyo ku samaynin waayo waxaa dhici karta inayba ka khayr badan yihiin oo ilaahay agti ka wanaagsan yihiin sababtu waxa weeye ina akramakum cinda allahi atqaakum wey haddaba aynu iska ilaalino waxyaalaha noocaasa walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab bi'sa lismu lfusuuqu bacda aliimaan ereyada laysku sheeg sheegayo waxyaalaha xunxun magacyada xunxun oo laysku bixinayo waxaasoo dhan baa laynoo diiday aynu rabbigii subxaana qaadirkaa ka cabsanno waxyaalahan xumaantaana aynu iska dayno oo dadku maanta ay wanaagga moodeen waxaa ku sugnaatay nebigana calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi xadiidkii imaamu muslim wariyey oo dheeraa aakhirkiisa bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim qofka muslimkaa shar iyo dhibaato waxaa ugu filan inuu walaalkiisa muslimkaa uu xaqiro walaalkiisa muslimkaa inuu xaqiro oo aad liidid ayaa sharoo dhan kuugu filan haddaba iska ilaali ukhti fillaah wa akhi fillaah inaad qof walaalkaayo oo muslim aad xaqirtid waxaad dheer tahay ma jirto dadku waa isku mid saynu u dhannahay nebi aadan baynu ka nimid nebi aadanna ciid baa laga abuuray wax la isdheer yahay ma leh ina akramakum cinda allahi atqaakum qodobka labi labaatan waxaan kusoo qaadaynaa rafiiqatun binnisaan binnaas rafiiqa waa dabacsanaanta qofka gabadha muslimadda waxaa laga rabaa inay noqoto gabar dabacsan oo dadka u turta oo waxa weeye aan ad adkayn oo naxariis iyo wanaag iyo dabacsanaan kula dhaqanta dadka ilmaheeda gurigeeda ninkeeda kulli haddii xataa xumaani ku soo gaarto inaad iska cafidid oo waxa weeye aada wanaag ugu beddeshid ilaahay waxa uu yidhi walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim ilaahay wuxuu ina amrayaa inaynu xumaan qofkii inagu sameeye wanaag ugu bedelno waa arrin aada iyo aada u wanaagsan waayo sababtu waxa weeye taa un baa wanaaggu ku imaanayaa laakiin arrintaa ayaa la kulmaya oo helaya oo samayn kara wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim arrintaa qof wanaagsan unbaa samayn kara dadkao dhan ma wada samayn karaan inuu qofkii ku xumeeyaba aada u sabirtid oo wanaag ugu bedeshid waxaa samayn kara dadka aad iyo aad u wanaagsan oo wanaag u dhammaystirmay ayaa arrintaa laga helaa marka qof walba u isku day inaad ka mid noqotid arrintaa bal nabiga aynu tusaale usoo qaadana calayhi salaatu wassalaam waxaa sugnaatay axaadiis dhowr ah oo waxa weeye uu nebigu ku caddeeyey oo uu yidhi ina allaha rafiiqun yuxibu arifqa fi lamri kull kulli nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay ilaahay waa rafiiq ay waa mid ummadiisa u turaya oo addoommadiisa iyo khalqigiisa u turid badan waayo haddaan ilaahay inoo turaynin mar horuu ina halaagi lahaa xumaanta aynu intaas samaynayno macaasida kufriga ilaahay la caasiyayo hadduunan inoo turaynin mar horuu ina halaagi lahaa siduu ummadihii horeba u halaagay markay xumaanta sameeyeen haddaba markaa wax walba waxa uu jecel yahay inay rifqi lagu sameeyo dabacsanaan oo aan ad adayg iyo waxa weeye khildo lagu samaynin xadiid kale wuxuu ku yidhi weliba isagoo caaisho la dardaarmayey oo waxa weeye maaragtay weliba riwaayadaha qaarkood sida ay caddaynayaan yahuud baa nebiga u timid baa la yidhi markaasay waxay ku yidhaahdeen intay sidii wax salaamaya iska dhigeen assaamu calayk saamkuna waa degdeg u dhimo assalaamu calayka meeshay qofka ka odhan lahaayeen waa assalaamu calayka waa nabadgelya dushaada ha ahaato laakiin saamku waa dhimo weeye waa geeri sidii wax nebiga salaamaya intay iska dhigaan bay yidhahdaan assalaamu calayka ya rasuul allah markaasuu nebiguna waa fahmayaa kama caroodo dan uma galo wa calaykum buu yidhaahdaa idinkana dushiina ha noqdo haye dema nb nebigu marka waa u jawaabay wixii aad tiri ba lagu yiri weeye haddaad tiri deg deg u dhimo idinkuna deg deg u dhinta markaasay caaisha xanaaqday oy tiri dushiina saam ha noqdo nacradii ilaahay idinku dhacdayo ay ku carootay markaasu wuxuu yidhi caaisha isdeji buu yidhi markaasay tiri miyaada maqlin rasuulka ilaahay waxay leeyihiin waxaad moodaysaa inay ku salaamayaan laakiin waxay leeyihiin way ku habaarayaan markaasu wuxuu yidhi yaa caaisha waan fahmay buu yidhi wa calaykum baan idhi ducadaydaa la ajiibaya iyagana tooda la ajiibi mayo haddaba ina allaha rafiiqun yuxibu arifqa wa yucdii cala arifqi maa laa yucdii cala alcunfi wax aan xanaaqa iyo degdega lagu helin ayaa ilaahay waxa weye uu ku bixiyaa waxa weeye risqiga riwaayad kale waxa xadiid kale wuxuu ahaa wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxa weeye uu ku caddeeyey ina allaha ina arifqa laa yakunu fi shayin ila zana dabacsanaanta rifqiga iyo wanaagga wax walba wuu wanaajiyaa wixii laga siibana wuu xumeeyaa haddaba marka waxaa loo baahan yahay rifqi iyo dabacsanaan ninka waxaa la rabaa reerkiisa iyo carruurtiisa iyo xaaskiisa inuu dabacsan yahay dadka islaamkaa u dabacsan yahay ad adaygu ma fiicna dumarka laftigooda saasaa laga rabaa inkastoo dee iyagu dumarku ay daa'iman ka dabacsan yihiin ragga haddana waxaa la rabaa inay noqdaan kuwa aad iyo aad u dabacsan oo wanaag iyo waxa weeye dabacsanaan ku samee waxa weye dadka ku hanta bal u fiirsada taariikhda xilligii nebiga waxa dhacday nin baa masaajidkii nebiga soo galay saxaabadii waa fadhiyaan nebigii waa fadhiyaa dadka reer miyiga ay dhaqan bay iska lahaayeen haddii uu ninku rabo inuu kaadsho kaadida meel dheer lama ag tegi jirin ee waxa weye meelahan isaga kaleetihi jiri dhaqankii carabtaa sida ahaa innagaba hadda reer miyigeenna dhaqankaas waa ku soo dhowaaday ee waxa laga fogaado waa qofku markuu waxa weye xaajo gudanayo oo waxa weeye uu rabo inuu banaanka aado laakiin kaadida iyo way iska kaleetihi jirin intuu sii jeesto ninkii intuu kacay ayuu masaajidka ilay ciid buu iska ahaaye waa nin reer baadiyaah oo dee markaas soo islaamay oo aan garanaynin xurmadii masaajidka halkaanu inta iska istaagay buu masaajidka geeskiisii buu isaga kaleetiyey saxaabadii baa ku yaacay oo damcay inay ninkii qabtaan oo banaanka u saaraan markaasuu nebigu wuxuu yihi dacuuhu daaye daaye iska daaye ha dhammaystee markuu dhammaystay buu yidhi orda la kaalaya biyo dalow biyaa oo raaciya markii la raaciyey buu ninkii u yeeray oo yidhi masaajidka tasbiix baa loogu talagalay salaad baa loogu talagalay dikriga ilaahay waxyaalahan xumaanta ah oo dhanna looguma talagelin marka acraabigii baa waxa uu leeyahay nebigi ima canaana oo ima dilin oo xumaan igama araysin si tartiiba oo dabacsan markaasuu ilaahay intuu baryey wuxuu yidhi ilaahayow aniga iyo maxamed noo naxariiso cid kalena ha u naxariisan ha wuxuu dareemay marka ilaa xadka bal nebiga dabacsanaantiisa iyo siduu ugu dabciyey axaadiista qaarkood marka waxay leeyihin nebigu saxaabadii buu la hadloo wuxuu yidhi bashiruu walaa tunafiruu wayasiruu walaa tucasiruu dadka u bishaareey oo waxa weeye ha ku adkaynina la idiima soo saarin inaad noqotaan kuwa dadka ku ad adag ee waxaa la idiin soo saaray inaad tihiin kuwa dadka u bishaaraynaya oo wanaag u sheegaya oo waxa weeye dabacsan ayaa la idiin soo saaray sidaa daraaddeed ayay noqdeen saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuwo wanaagsan oo ruxamaau baynahum dhexdoodana isku naxariista ummadda islaamkana u naxariista ilaahayna nebiga waa ku mano sheegtayoo waxa uu yidhi walow kunta fadan qaliida alqalbi lanfaduu min xawli bal fiir fabima raxmatin min allahi linta lahum naxariis ilaahay ku geliyey baad ugu dabacsanaatay oo aad u noqotay mid dabacsan oo u jilicsan walow kunta faddan haddaad tahay mid aad adag haliida alqalbi qalbi adag aad tahay lanfaduu min xawlika way kaa yaaci lahaayeen haddaba waad u jeedaan waad aragteen ardada macallinkoodu hadduu ku aad adag yahay waxa weeye way necab yihiin oo way ka cararaan hadduu macallin dabacsan yahayna way jecel yihiin dadku waa saas oo kale waalidku hadduu ilmahooda ku ad adkaado ilmuhu waxa weeye way ka cararaan oo waxa weeye dhibaatay dareemaan marka waxaa la rabaa dabacsanaan dacwada laftigeeda waa saas qofka doonaya inuu dadka dacwo ugu yeero diin gaarsiiyo waxaa la rabaa inuu noqdo mid dabacsan oo aan adadkayn allihii subxaana qaadirkaa naga mid dhigo waayo nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nabiyullaahi haaruun ilaahay markuu dirayey oo loo diray mujrimkii adduunka ugu weynaa shaydaankii ilaahnimada sheegtay fircoon markii loo diray ilaahay wuxuu yidhi oo uu la ilaahay ku yidhi nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi haaruun idhabaa ilaa fircawna inahu tagaa orda aada baa la yidhi fircawn wuu xadgudbay faquulaa lahu qawla layinan lacalahu yatadakkaru aw yaksha qowl dabacsan ku dhahayaa la yidhi xaqa ugu yeera diinta u caddeeya oo waxa weeye naxariis iyo wanaag iyo dabacsanaan ugu yeera hay fircoon oo yidhi anaa rabbukum alaclaa ayaa ilaahay waxa uu leeyahay faquulaa lahu qowlan layinan ka warrama marka qofka muslimka ah oo faasiq ah midka muslimka ah oo faasiqa ahi fircoon oo kale ma aha mana aha wax u dhow bal waxa weeye gaal oo dhan buu dhaamaa waxaa la rabaa marka markaad aragtid gabaray gabar walaashaayo xumaan samaynaysa ha caayo oo waxa weeye ha- xumaan ha ku sheegi si dabacsan oo wanaagsan ugu yeer oo xaqa u fahansii oo naxariista geri qalbigeeda si ay waxaan xumaanta uga tagto una naxariiso wa ilaa haddii kale waxaad ku dhacaysaa oo rifqigii iyo wanaaggii haddii aad ka tegtid man yuxrim alrifqa yuxram alkhayr ayuu yihi nab- yuxrim alkhayr ayuu yihi nebigu qofkii rifqiga laga xarimo oo dabacsanaantii iyo rifqigii waaya waa qof khayrkii oo dhan waayey sidaa daraaddeed marka si aynu u noqonno kuwo khayrka helay waa inaynu noqonnaa kuwo dabacsan oo waxa weeye aan marnaba agteenna ad adayg uusan waxa weeye na soo gelin nebigu isagoo la hadlaya caaisha wuxuu yidhi yaa caaisha irfiqii fa ina allaha idaa araada biahli beytin khayran dallahum cala arifqi ilaahay haddii uu reer la maago wanaag iyo khayr rifqiguu geliya haddaba guriga rifqigu yaallo waa guri wanaag yaal riwaayad kale waxayd idaa araada allahu biahli beytin khayran adkhala calayhim alrifqa labada qof oo ilaahay khayr la maago oo gurigooda uu khayr la maago oo reerkoodu inay dhisnaadaan rifqi iyo wanaag baa ilaahay dhex dhigaa oo uu u keenaa sidoo kale riwaayad kale waxayd idaa araada allahu biqowmin khayran ummad dhan haddii ilaahay khayr la maago haddii maanta ilaahigii subxaana qaadirka ahaa uu khayr la maago dad dhan oo ummadoo meel degan waxa uu dhexdooda dhigaa adkhala calayhim alrifqa wanaag buu dhex dhigaa haddaba khayrkaa faraha badan baa rifqiga iyo wanaagga lagu helaa axaadiistaana waa axaadiis wada saxiixa sida sheekh albani raximahullah ku cadaynaya fi saxiixi aljaamic asagiir waxaana laga warinayaa caaisha iyo jaabir iyo kayruhuma waana axaadiis wada saxiixa xadiid kale nebigu wuxuu yihi alaa ukbirukum biman yaxrumu cala annaar warka naarta laga xarimayo oo aan naar gelaynin ma idiin sheegaa ow biman taxrumu calayhi naar ama naarta laga xarimayo waxa uu yihi markaa nebigu taxrumu calaa kulli qariibin hayinin layinin sahal qof walba oo waxa weeye dabacsan oo sahala oo layin oo dabacsan ilaahay naarta waa ka xarima waana xadiis saxiixa oo waxa weye imaamu tirmidi iyo ayaa werinaya waana xadiis saxiixa sida sheikh albani ku caddeeyey fi sunani tirmidi raximahullah haddaba axaadiistaasoo dhan waxay noo caddaynaysaa risqiga iyo dabacsanaanta in khayr oo dhan lagu gaaro risqigaani marka xataa waxa uu gelayaa xayawaanka in loo naxariisto xataa oo dadka keliya ma aha oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam ina allaha kataba alixsaana ku calaa kulli shay wax walba ilaahay ixsaankii iyo wanaaggiibuu ku qoray oo waajibiyey fa idaa qataltum fa axsinu alqitla markaad wax dilaysaan ay qisaastii wanaajiya wa idaa dabaxtum haddii aad neefkii gowracaysaan fa axsinu dibxa gowricii wanaajiya see loo wanaajinayaa walyuxidda axadukum shafratah walyurix dabixatah mididaada afayso marka hore oo hal mar neefkii gowraco u raaxe oo neefkii ha dhibin haddaba ikhwaani fillaah wa akhawaati waxa weeye axaadiistaas iyo aahaartaasba waxay noo caddaynayaan iyo aayadaha qur-aanka kulli intaasoo dhan aadaabtaa faraha badan in aynu nafteenna ku tarbiyayno oo aynu ilaahay ka baqno rabbigii subxaana qaadirkaana waxaan weydiisanayaa inuu inaga dhigo kuwa waxa weeye nusuusta markay maqlaan ku camal fala aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah oo wixii markaa khadacana banaanka ka mara wixii wanaagana raaca oo waxa weeye ilaahigii subxaana qaadirkaana qofkii khaldamay dembi dhaaf u weydiiya intaas ayaan marka kusoo gebagabaynayaa maanta insha allah وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين